الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله tunis waa dal carbeed oo dhaca cirifka fog ee waqooyiga afrika qaybna ka ah dalal kale isku yidhaahdo bilaadulmaqribul islaami jihada galbeed iyo koonfur galbeed waxaa kaga beegan aljeriya koonfur barina waxaa uga aadan libiya halka waqooyi iyo barina ay dacalka kaga hayso badda mediteraneanka wuxuu sidoo kale tuunis xuduud beenaad jihada waqooyi iyo bari kale leeyahay dalka talyaaniga iyo jasiiradda malta bid ahaan wuxuu ku fadhiyaa kun iyo kilomitir oo iskuweer ah dadka ku nool tuunis waxaa lagu qiyaasaa malyan oo ruux waddanka intiisa badan dadka ku nool waa muslimiin carbeed inkastoo ay jiraan qowmiyado kale oo aan badnayn oo muslimiinta ka mid ah luuqadda carabiga ayaa ah tan koowaad ee dalka looga hadlo inkastoo luuqadda faransiisku ay tahay tan rasmiga ah ee looga tacaamulo xarumaha waxbarashada iyo maamulka taasoo qayb ka ah astaamaha muujinaya gumaysiga uu weli ku jiro dalkaasi ka hor muslimiinta waxaa dalka tuunis maamuli jiray dowladihii kala duwanaa ee soo maray dunida sida faynaqiyiinta iyo roomaanka waxaase laga dulqaaday markii uu islaamku ka gudbay xuduudda jasiiratul carab shaam iyo galbeedka waddamada carabta marka laga hadlayo furashada tuunis waxay soo bilaabanaysaa markii uu khilaafada muslimiinta hayay saxaabiga jaliilka ah ee cuhmaan bnu cafaan radiallaahu canhu sannadkii toddobiyo labaatanaad ee hijriyada ayay ciidamo aad u badan oo ka mid ah muslimiinta uuna hogaaminayo saxaabiga jaliilka ah ee cabdulaahi ibnu abisarax waxay ka soo gudbeen magaalada daraabulis ee liibiya xamladan ballaaran ayayna kutubta taariikhdu waxay ugu yeeraan xamladii cabaadaladii toddobada ahaa maadaama saraakiisha hogaaminaysay ciidanka magacyadoodu ahaayeen cabdulaahi ciidamada muslimiinta ayaa ku guulaystay inay la wareegaan magaalada bansarat ee ka mid ah dalka tuunis sidaasi ayna muslimiintu markii ugu horraysay ku cagadhigteen dalkan ku caanbaxay magac ahaan ifriqiyah mar kale hogaamiyihii halyeyga ahaa ee cuqba ibnu naafic kana mid ahaa saraakiishii kaalinta weyn ku lahaa furashada bilaadulmaqrib alislaami ayaa xamlo dagaaleed jihaadi ah ku qaaday dalka tuunis xilligii uu khilaafada muslimiinta hayay mucaawiya ibnu abi sufyaan ayuu cuqbah ibnu naafic yimid tuunis isagoo hor kacaya toban kun oo askari wuxuuna soo gaaray waadiga alkiirawaan halkaasi oo uu ka dhisay magaalada xilligan lagu magacaabo alkiirawaan masjidkii uu xilligaasi ka dhisay magaaladan ayaana ilaa iyo haatan dhisan waxaana loo yaqaanaa jaamica cuqba ibnu naafic wuxuu ku guulaystay hogaamiyahan iyo ciidamadii muslimiinta ee la socday inay furtaan magaalooyin iyo dhufiisyo adag oo tuunis ka mid ah kuwaasoo markii dambe noqday dhufiisyo adag oo difaac u ah islaamka sannadkii lixdan iyo saddexaad ee hijriyada ayuu cuqbah ibnu naafic geeriyooday isagoo hogaaminaya mid ka mid ah dagaaladii uu horkacayay arrintan ayaana ku sigatay inay saamayn adag ku yeelato muslimiinta laakiin durbadiiba waxaa muslimiinta ka soo dhex baxay hogaamiye kale oo aan ka yaraysanin cuqbah kaasoo ahaa xasaan ibnu nucmaan labadoodaba alle ha u wada naxariistee hogaamiyahan iyo ciidamadii la socday ayaa furtay magaalada qardaaj ee taariikhiga ah wixii markaasi ka dambeeyeyna islaamka ayaa ku dhex faafay dadkii halkaasi ku noolaa qabaa'ilka amaaziiqa oo aad adayga ku tilmaaman ayaana qaatay towxiidka wixii markaasi ka dambeeyey waxay qayb ka noqdeen fadxigii islaamiga iyagoo islaamka u gudbiyey qaaradda yurubba markii islaamku saldhigtay tuunis waxay muslimiintu bilaabeen inay u soo hijroodaan tuunis halkaasi ayna degeen taasina waxay wax badani ka beddeshay nidaamkii dimuqraafi ee dalka tuunis wuxuu tuunis saldhig iyo xarun u noqday dowlado islaami ah oo waaweyn isagoo waddanku isku beddelay mid ka mid ah goobaha ugu muhiimsan ee loo soo doonto cilmiga sharciga ah waxaana ka soo baxay culimmo waaweyn oo taariikhda baaldahaba ka galay burburkii dowladdii cuhmaaniyiinta kadib tuunis wuxuu ka mid noqday dalalkii u gacan galay gumaystaha reer galbeedka ciidamada faransiiska ayaana dalkan qabsaday sannadku markuu ahaa kun siddeed boqol siddeetan iyo saddexdii miilaadiyada laakiin waxaa ka hor yimid kacdoon hubaysan sannadkii kun sagaal boqol konton iyo lixdii ay dowladda faransiisku ku dhawaaqday inay xorriyad buuxda siisay tuunis laakiin taasi ma ahayn xaqiiqo xurnimo ku sheegaasina waxay tuunis kala mid ahayd dalalka caalamka islaamka oo la geliyey gumaysi dadban taladoodana loo dhiibay rag uu gumaystuhu diyaarsaday alxabiib buurqiiba ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee dalka tuunis waxaana sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii afgembi dadban xilka kagala wareegay saynul caabidiin ibnu cali oo isagana talada looga tuuray kacdoon shacab oo dhacay sannadkii labada kun kow iyo tobankii markaa laga hadlayo habmaamulka xilligan ee dalka tuunis wuxuu dalku u qaybsan yahay afar iyo labaatan gobol magaalooyinka ugu caansan waxaa ka mid ah tuunis alkirawaan banzarat alqasriin iyo kuwo kale
نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات